waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali furiinku laba ra'yi ayaa ku jira sida loo sameeyo mid waxaa weeye qur-aanka sida uu qabo sida ku qoran qur-aanka waxaa weeye adalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan oo macnaheedu yahay furiinku waa laba jeer marataani waa laba jeer yacnii laysma raaciyo sida qur-aanka u hadlayo weeye marba mid baa la la sameeyaa marka saddexaad ilaa saddex jeer waay marka saddexaad fa imsaakun bilmacruuf ama wanaag ku hayso qoftaan kuu dhaxda oo wanaag kula joog ama tasriix biixsaan iska sii day adigoona dhibin waxba dhibaato u geysan siida furiinkeeda ha qaadato waa kii saddexaad wey marka macnaha aayadda ku jira waa ra'yi lagu socon jiray tan iyo waktigii nebiga caleyhi salaatu salaam ilaa waktigii abubakar uu xukunka hayey kadib abu cumar laba sano xukunka isagoo haya ayaa ra'yigaas la bedelay ra'yigaas la bedelay oo waxaa yimi ra'yiga labaad oo ah saddex in la israacin karo awal waxay ahayd saddex laysuma raacin karin awal waa halhal baa loo ridaayey sida reerka qoyska uu u wada joogana sidaasaa u fiican in marba xoogaa rido ujeedada xikmada shareecadu ay ka leedahay waxaa weye reerku inuuna kala tegin oo kala dhaqaaqin oo haddii saddexdiiba mar kale la tuuro waa dhib weeye laakiin markii dambe waktiga cumar ibn khataab uu talada hayay ayaa waxaa soo batay ilaa waktiba waktiga kasii dambeeya bulshadu waa isbedelaysaayoo xagga waxay u dhaqaaqaysaa yani anshaxa aan fiicnayn iyo akhlaaqdoo laga fogaanayo iyo marka cumar waktigiisii isagoo laba sano uu joogo ayaa dadkii waxaa kusoo batay furiinka inay yidhaahdaan anigoo saddex waa ku furay iga tag waxbay sumanihin saddexdaad waad qabtaa marka cumar bin khataab markii arrintaa lagu badiyay oo dadkii loo sheegay oo raggii saasay leeyihin yii wuxuu yidhi hadday iyagiiba isxakumeen oo ilaa awal xaq baa la siiyey ninka ninka reerka leh xaq baa la siiyey inuu haynsan karo xaaskiisa muddadii uu ku haysan karo iyo habkii loo yani hab furfuran oo aan ciriiri iyo iyo qarjajeex ahayn ayaa loo sameeyey hadduu laakiin isagii iska baabi'inayo joycekii la siiyey hadduu isagoo iska baabi'inayo khalaas waa ku kaxaynaynaa wey marka waa garta hadda go-aankan u dambeeyo sheekadan keentay dabcan oo maxkamadda indiya dadkii maxkamadda geeyey oo haween iyagu u doodayay haweenka muslimiinta waxay leeyihiin saddexda dalqadood dhibaato xagga maskaxdaabay u geysan kartaa haweenta haddii la yidhaahdo saddex baad iiga furan tahay weliba dalalka soo koraya ama faqriga oo indiya oo kalea waxaa laga yaabaa haweentaasu dhaqaale ahaan inay ninkeeda ama odageeda ugu tiirsanayd oo lama filaan ay ku noqoto macnay dhibaato xagga maskaxda xataa ay keenta taasi ma noqon kartaa marka sabab macquula waa sabab macquula weeye oo haddii la fiiriyo sideedaba sida hadaya kuu sheegay markuu islaamka qur-aanka markuu leeyahy adalaaqu marataani war furiinku waa laba jeer mar baad riday mar kalaad riday oo weliba mid walbaba saddex bilood muddo ku eg meelahaas loo qabanayo oo si reerku u wada joogo marka saddex keliya marka layska dabageeyo way ku adag tahay weliba markay caruur joogto meesha haddii caruur joogto haddii wax yar ay dhaceen oo khilaaf yar intuu dhacay iskhilaafkii wax la boonbooniyo mar way ku dhib badan tahay marka hadday maxkamadda kolley maxkamadaas samaysay anugu ma aqaan maxkamad islaami miya ma mid dowladeedba maxkamadda dastuurka guud oo indiya weeye kolley waxay ahaataba haddii ay soo celiyeen oo yidhaahdeen saddexdu ma soconayso de waxaa lagu noqonayaa kii kalaa lagu noqonayaa oo yacni aayar aayarka loo loo loo sameynayay taasaana u fiican qoyska waa gartay islaa saddexdan dalqadood isku marka la tuura hadda ka hor bakistan iyo iyo iyo bangaladeeshba waa laga mamnuucay baa la yidhi marka arrimaha noocaas oo kalea dowladdu fara noocee ay ku yeelan kartaa iyadoo diinta aan markaasi loo gafin ama ama markaasi khalad laga turjumin
wallahi horta dadka sheeganaya oo dee arrintan daba socda kolleyba waa dad muslimiin ah qof aan muslim ahayn wax kama sheegi karo inay taageeraan oo dadkan la shaqeeya haweenka oo psychologistiska iyo iyagu inay raboor qoraan oo ay taageero u siiyaan mooye laakiin waxaad dacwo geysan kara dadka ay khusayso oo muslimiinta ah gabdhaha muslimiinta geysan kara haddii marka sidaas laga laga laga sheekeeyo dhibka jira iyo iyo iyo iyo raadka ay ku yeelanayso reerka iyo waxaas o dhan marka laysu geeyo taban islaamku waa maslaxad maslaxadda wixii dadku uu ugu jiro unbaa la raacayaa mar walbaba marka ra'yiga waad garan kartaa hadda sidaad sida u muuqata kan labada jeer la furaayo ama saddex jeer marba mid uu yahay kaasaa reerka u wanaagsan dadkuna caqligooda waa soo waa soo soo taraa markii cabaar la joogaba khilaaf markii uu dhaco muddo kadib waa kasoo waa kasoo ladnaanayaan laakiin markii wax yar cara ee dhacdaba saddex ku tuur waa adagta waa gartay isla dood waxaa ka jirta iyaduna dalal ay ka mid yihiin maleeshiya iyo indonesiya oo ahayd in haweentaa lagu furi karo s m s message ama whatsapp message loogu diro ama xataa telefoonka in saddex aadaan ku siiya halkaas ama ama lagu furi karo marka arrintaasoo kale ma ma diintu maxay ka qabtaabaad is leedahay in fariin messagea loogu diro haweentoo la yihahdo waa ku furay horta haddii islaamtu ay taqaano yacni emailka loo soo diray ama s m s-ka loo soo diray inuu yahay kii ninkeeda ay ku taqaanay hadduu yahay xaqiijinay u baahan taha xaqiijin ayay u baahan taha hadda ka hor ma aqaan qisa dhacday dowladahan khaliijka ka dhacday ninbaa emailkiisa waxaa gabar ka dirtay oo u shaqaysamya maaqaano khaadimadu ah ayaa islaantii tiri waad furanta abdalaa ku furanta waa emailkiisii weeye hadhow waxiibaa dib loo raacay war anigu ma ku furnu yiri aniga yaa emailkayga sameeyey yaa galay yaa marka xaqiijinay u baahanta laakiin haddii isagu uu hadhow qiro oo yidhahdo ha s m skan anaa soo diray emailkaas anaa soo diray ha waa dhacaya waa awalba isagaa lahaa awooddan isagaa la siiyey marka ama ama ama ama email ama s m s ha ka dhigo ama twitter ha ka dhigo haddiiba isaga uu qirtay khalaas waa waa dhacaya waa garta tan u dambaysa kashmiir oo qaybta weliba muslimka iyadana waxaa ka socotay baryahan dooda ahayd ama sharcibaaba laga soo rogo laleeyahay qarashka lagu bixinayo aroosyada waa in la xakameeyaayo cadad aysan dhaafin marka arrimahaasu ma arrimo fududaynayay kula tahay guurka iyo in dad badan oo aan markaas xoola haysan ay ay markaasi guursadaan mase taha arrin ay tahay dowladu inay farageliso
runtii guurka yacni marka la samaynayo arooska waxyaabaha loo galo iyo kharashka lagu bixiyo iyo muslimiinta meel kasta joogan horta waa kusoo batay aad iyo aad iyo ugu batay waxaaba hadda la leeyahay kuwa halkan aan joogno halkan australia gabdhaha markay guursanayaan iyo wiilkii gabdho markay isguursanayaan deyn baa la qaadaa deyn baa la qaadaa oo deynka ayaa bixin doona iyagaa bixin doonaa laleeyahay hadhow ha bixiya marka haddii meeshaas ay joogto dad islaama hadday joogaan waa wax la faragelin karo oo loo samayn karo xad lagu yacni lagu dhaqo maxaa la odhan karaa intaa ilaa inta u dhexaysa wax go-an dadka looma samayn karo sababto dadku standard kala duwanay leeyihiin laakiin waxaa la odhan karaa intaa ilaa inta inta u dhexaysa ayuu ku socon karaa kharashka guurika waana arrin xagga mujtamacana u fiican weeye oo in la isu soo dhowaado dadku yacni aan la kala fog fogaaninoo dabaqaad ayna noqon iyo waxaasoo dhan bay keenaysaa marka
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali